magaalada barakeysan ee maka ee dalkaas boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxaa lagu sameeyey baaritaano caafimaad oo loogu talagalay qaar ka mid ah xujayada soomaaliyeed ee sanadkani gudanaysa waajibaadka xajika baaritaankan oo ay fuliyeen kooxda caafimaadka oo isugu jirta sacuudiyan iyo soomaali ayaa ujeedkeedu ahaa in lagu xoojiyo badaqabka caafimaadka ee xujayada loogana hortago cudurada faafa iyo xaaladaha caafimaad ee degdega ah doctor nuur cumar warsame ayaa ka warbixiyey baaritaanada caafimaadda ee u sameeyeen qaar ka mid a xujayada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada maka howlaha aan inta aan ku hayno marka hore waxaa loogu talagalay xujayada soomaalida markay timaado xajka ay soo aadaan in lasoo raaciyo dhakhaatiir si loola socdo caafimaadkooda marka howlahaas waxay isugu jiraan dhowr nooc marka hore waxaa ugu horeyso in bukaankii xaaladiisa lala socdo waxaa jira bukaano badan oo qabo xanuuno joogta ah sida dhiigkarka sonkorta saasoo kale marka bukaanadaas waxay u baahan yihiin in xanuunkooda lala socdo oo markasta laga warhayo waxaa kaloo jira xanuuno kaloo commona oo markii la yimaado xajka ama dadka markay isu yimaadaan meelaha ciriiriga aada ugu dhaco oo ay ka mid tahay xanuunka loo yaqaano hargabka ama maxaan ku raahdaa common coldiga ingiriiska lagu yiraahdo badanaa dadka xujaayada ku dhaca intaasoo dhan marka qofkii bukaanka wuxuu u baahan yahay ama qofkii xajiga wuxuu u baahan yahay qof tala siiya marka hay-adda mas-uulka ah ama wasaaradda awqaafta waxay u diyaarisay gruub dhakhaatiir ah oo la socda caafimaadka xujayada intay joogaan maxaan ku raahdaa ama inta ay ku jiraan camalka dhanka kale doctor nuur cumar warsame ayaa xujiyada soomaaliyeed usoo jeediyey talooyin caafimaad ee quseeya maalmaha ay gudanayaan xajika
bukaanada markay yimaadaan qaybta caafimaadka waxaa ka mid a qaybta wacyigelinta qaybta wacyigelinta caafimaadka qaybtaas waxaa loogu talagalay bukaanka in la siiyo kahortag ahaan xanuunada komanka ah ee dhici kara in looga taxdiro waxaa ugu horeyso oo aad ah in dadka markay isugu yimaadaan meelaha buuqa ah in loo sheego inay xirtaan face mas wa la yihahdo ama bahal lagu xirto wejiga si xanuunada gudba sida hargabka oo kale qunfuc oo kale la kala qaado si ay u yaraadaan marka xaajiga waxaa loo sheegaa in uu soo qaato face maskaas uu soo qaato si maxaan ku lahaa taxadir loo sameeyo waxaa kaloo muhiima markii la aado acmaasha la aado ama meelaha maalmaha sideedaadka iyo sagaalaadka marka la aado dadka badanaa waxay la kulmaan qorax badan ama qorax aada u kulul kuwaasoo kale marka waxaa loo sheegaa in biyo badan ay cabaan inay qaataan dallada ay qaataan in maxaan ku ihahdaa mar kasta wakhtiga kulaylka ahna inaysan socon oo ay sugaan inta qoraxda ay ka soo yaraanayso sanadkan ayaa waxaa soomaaliya ka gudanaya acmaasha xajka dad aada u tiro badan taasi oo ay juhdi ku bixinayso wasaaradda awqaafta arrimaha diinta soomaaliya